waxaan marka ugu horreysa salaan iyo bogaad inuu diraya dhammaan shacabka reer puntland meel kastaba ay joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa ardada saddex iyo tobanka kuna ee puntland u qalinjebisay sanada kan labada kun iyo toddobada iyo toddobiyo tobanka oo isugu jira fasalada sideedaad iyo fasalada afraad salaan iyo bogaadin baan waalidkood macalimiintooda maamul iyo maamulkii iyo intii ka qayb qaadatay waxbarashadooda iyo soo saarkoodaba aan halkan uga dirayaa waxaan kaloo halkan waa uga dirayaa salaan guud imtixaanka runtii wixii nagala qayb qaatay qaadistiisa arrin sahlan maaha waataad arkayseen agaasimaha imtixaamaadka hawsha lasoo maray isagaa laba dhigay waataad arkayseen wax ciyaara ma aha ilaa koob iyo toban marxaladood buu soo maraa kanmayn maanta aynu sii daynayno kana marxaladda sadaan ugu dambaysa marka intii nagala qayb qaadatay ee dhaqaale na dhaqaale ahaan nagala qayb qaadatay hadday dowlad tahay hadday magarata shacabka iyo waalidiintiisa ay tahay hadday tahay magaranaysaa hay-ado cid allaale ciddii nagala qayb qaadatay salaan iyo bogaadin baan halka ugu dirayaa waxaa kaloo ka daran dee qaadistiisa waad arkayseen intii ka qayb gashay ee macalimiinta ahayd ee dejisay wax sahlan ma aha runtii dejintiisa iyo ilaalintiisa iyo qaadistiisa iyo nabadgelyadiisa iyo sixiddiisa waxaa aada iyo aada weyn wey wasaaradda waxbarashada runtii afarta saddexda tiiro ugu waaweyn waxa weeye marka ugu horeysa wasaaraddu inay leedahay wax siyaasad la yirahdo oo lagu hago waxaan u malaynayaa puntland aada iyo aad buu ugu degsan yahay haddayan taasuna jirinna oo maaratay aan ahdaafta guud haddayan marka horeba qeexnayn dee waxay noqotaa dad maaratay afarta beenija kala aada tacliin markaa nadaamsan noqonayso laakiin tacliin idijaah leh way noo degsan tahay qodobka labaad wuxuu ahaa in la aynu ballaarino oo meel kasta aynu gaadhsiino oo cid kasta ay ka faa'iido yar iyo weynba ballaarintaasad arkaysaan waataad aragtay boqolaalka iskuol aynu dhisayno boqolaalka iskuol aynu kordhinayno boqolaalka iskuol aynu dayac tirayno waxaa weeye baahintii in ay meel waliba gaarto alxamdulilah meel fiican baynu maraynaa waana wadaynaa qeybta saddexaad waxay tayaynta waxbarashada tiirar bay leedahay dee tayadu ila haddaad wax iska ballaadhisid tayadiina kaa maqan tahay dee cana ma samayso laakiin runtii tayadii waxbarashada waxa weeye horta marka ugu horeysa dee inuu jiro dee manhaj la raaco in la dejiyo manhajkaas la dejinayo oo ka tarjumaya bulshada ay leedahay bulshadaasu waxyaalaha maaratay ay u baahan tahay waa inuu ka tarjumaa waay saad ula socotaan taariikhda manhajku taariikhyuu soo maray marba bulshadu siday tahay buu ku salaysnaa marbuu wuxuu ahaa ugaarsiga iyo jillaabashada keliya waayo ummaddu marka halkaasi intaasay ilaakay maantana waa casri waad arkaysaan meeshuu marayo marka manhajku waxa wey waa tiirka ugu weyn oo loo dejiyo bulshada oo bulshada ka tirjumo waxay u baahan tahay waayo hadeer waad aragtaan maadooyinka aynu dhigayno waxaa ku jirta magaraysaa wadannima ku jirta waxaa ku jirta magaraysaa degaankaba ku jira wuxuu leeyahay nabadgelyuu leeyahay wuxuu leeyahay diin buu leeyahay maadadiibuu wataa waa wax bulshadu ay u baahan tahay wax ay ka faa'iideyso weeye midda labaad macalimiin tayaysa koolejyaynu u furannay dhul badan bay inoo ka soo baxaan runtii aada iyo aad baad puntland ay u dadaashay waayo anigu waxaan garanayaa dhulakanoo sideed iskuol keliya lahaa sideed secondary keliya shalay bay ahayd maantana waxaan u malanayaa garowga keligiisa toddoba iyo leh waad aragtaan alxamdulilah rabbilcaalamiin maantana kumaankumkaasu maraya marka runtii waa la dadaalay adduunkan room is not built in a day magaalada ruom hal maalin lama samayn marba waxbaynu ka bedelaynaa anigu haddeer maanta waxaan arkaa guul weyn inaynu gaadhnay laakiin mar kasta aad guul gaadhi kolle iimaha jiriya yar yara iimaha yararka waa la daweynaya adeer marba mar kasoo dambaysa marka macalimiinta haddeer macalimiinta tababarkooda in markaynu badinno oo iskuol waliba uu helo macalimiin tababaran markaasaa tayda soo baxsay waayo manhaj markaad dejisid macalinkiisu waynu la socdaa kii fulin lahaa ko kormeer joogto ah waa inuu meesha ka jiraa iskuulladu iyo macalimiintu runtii aad iyo aad bay u dadaaleen waayo waxaan ka garanayaa haddeer secondariga haddeer maanta aanu ku dhawaaqayno markaan eegay nidaamka uu soo baxay inkastoo haddeer maarata laba laba maado iyo wax la sheeg sheegayo runtii oo maatiska iyo laamujka la alxamdulilah rabb alcaalamiin waxa weeye imtixaanku markuu valid yahay waa inuu normal care wax layado sameeya marka haddee markaan saa u saaray kii asliga baa soo baxadee waxa weeye waana inaanu garaafku agga xagga kan aan u badano wada wada la helin wada maaratay fail ama waa inaanu agga u badan ee la wada helin laakiin markii magarasa si nidaam le uu samaysmo kaas way imtixaanka faalidkaahay runtii markaa haddeer saaray secondaryga aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay macnaha normal care baa soo baxay marka annaga markaanu saa aragnona waxa weeye waa runtii waa tii loo baahnaa weeye laakiin maxay leedahay faraska lugta waxaa loogu sii dhiftaa ha ka sii badiyo waa run arrimaha haddeer uu sheegay maaratay dj-ga iyo agaasimaha iyo dhammaan ay sheegeen runtii waa arrimo loo baahan yahay ilaa marba waxbaa soo baxaya in markiiba aynu intii kusii darro insha allah oo marba markasta dambaysa aynu kasii wanaagsana hadda durba waata adalkiisa casriyeyntii sanadka lagu sameeyey imtixaanka umuurtuna waxay ahayd soomaalidu waxay tirahdaa maaratay maxay tirahda dallaan dhukasho xukma jirta dhiilkiisa wax loogu shubaa de moor training aad siisid iyo tababar aad siisid dadka maaratay imtixaamaadka u shaqeynaya ama see magaraysaa macalimiinta damoor magaraysaa qofka uu qaato oo uu wax badan soo saaro runtii marka runtii nina korkiisa biyo iskagama hagrado waajib bay ku tahay tababarada in xoogga la saaro si tacliinteenu ay kor ugu socotay insha allah imtixaanka shahaadiga ah horta waa waxa ugu cajiibsan weeye waayo markii aad manhaj samaysid kormeero samaysid imtixaan aad samaysid ee maaratay macalimiin waxa lagu kala baxaya waa imtixaanka waayo imtixaanku saddex faa'iido waaweyn buu leeyahay waa mari horta ardayga faa'iida u leeyahay oo waayo wuxuu ku kalifayaa inuu dab ku shido oo shaqaysto ko kadibna inuu magaraysaa aqoon kasbado kadibna inay kalsooni siiso kadibna inuu tartamo kadibna inuu ku helo scholarship inuu ku helo shaqo ku helo inuu sharafti ku helo marka horta ardayga kaalin weyn buu ugu jiraa macalimiinta iyo maamulkana macno weyn buu ugu jiraayo waxa weeye marka ardadu soo baxdo horta macalinku waaba ku qiimaysan yahay isagu waayo waxaad ugu ugu ugu naxdin badan tahay maalinta la waa lasoo dhajinaya ardaygu si aanu maaratay aanu u wareerin baa macallin ku wareey waay talow maadadaydi weliba special ragga foonfoorka iyo idadka dhiga markaas war talow maanta maadadii baa lasoo dhajinaya sidee xaalku yahay waxa laga yaba habeenka inoo seexan markii la cirku jira kiibaad arkaysaayo bal bal kiibaad arkayso cirkaa marayo farxsan oo leh ardadeed cirkay martay marka runtii macalimiintu waa waalid weeye runtii waxaana ka garanaysaa sida maaratay ardada ugu dadaalayo ugu farxaayo maaratay horumarkooda uga naxaayo dhicidooda marka maamulka marka wax lagu qiimeeyo weeye oo macallinkii waxa weeye in markuu arko ardaygu liito tababarka tabaha iyo xeeladaha wax lagu dhigo ayuu bedelaya marka waxa weeye halkaan waxbuu ka taraya wasaaraddii waxbarashada iyo dowladdii waxbuu tarayaa ardadu markay soo baxdo halkaa waxay ka eegayain tayadii waxbarashada meeshay marayso go-aan qaadasho fiican buu siinaya marka runtii imtixaanka waa la adkaynayaa su-aalaha aynu sheegnay oo tayada ana waxa weeye waa usoo taaganahay imtixaankuna inuu fiican yahay waxaad ku garanaysaa fardawrood ku kala tagay baa la yidhi haddii farda latala tartamo kumaan kumaa noqdin laakiin dhowr baa xagga hore fadhiista halka waxaan kasoo daynayaa tobankii iskuul oo ardadooda ay ugu sarreysay iyo tobankii iskuul tobankii arday oo ugu sarreeyey nasiib wanaagow waxaan oran jiray top ten baan oran jiray toban kugu sarreeya maanta waxaan oranna koob iyo toban kugu sarreeya waayo laba laba isku buunda noqday marka saasaa koob iyo tobanka ku yimaadeen marka runtii ardada ardayga ugu horeeya waxaa la yidhahdaa cabdullaahi maxamuud yuusuf maxamed alwaaxa weeye dugsiga alwaaxa graydkiisu waa ee celceliskiisu waxa weeye lix iyo sagaashan dhibic koob iyo toddobaatan macnaha marka lasoo gaabiyo waa boqolkiiba toddobiyo sagaashan weeye marka lasoo gaabiyo one point seven one ardayga ku xiga waa maxamed xasan ciise faarax waa boosaaso sare dugsiga sare ee boosaaso ninkaasu waa ee wuxuu helay shan iyo sagaashan dhibic toddobiyo konton isagana marka lasoo gaabiyo waad aragtaan waa lix iyo sagaashan boqolkiiba ko marka hoos loo soo dego maxamed axmed cabdi yuusuf alnajax weeye ee buu helay saddex iyo sagaashan dhibic toddobiyo konton marka lasoo gaabiyo waa afar iyo sagaashan buu ninkaasu helay boqolkiiba waxaa ku xiga jaamac maxamuud faarax waa gambool waa saddex iyo sagaashan dhibic saddex iyo afartan waa qofkii afraad qofka shaganaad waxa weeye cabdulaahi siciid suleymaan yuusuf imaamu shaafici weeye ee buu helay saddex iyo sagaashan dhibic afar iyo toban qofka qofka lixaad waxa weeye cabdulcasiis xasan xuseen waa waa dugsiga sare ee boosaaso waa saddex iyo sagaashan buu ninkaasu helay boqolkiiba darajooyin inaad u sarrey weeye qofka toddobaad waa gabar weeye nashaad ibraahim maxamed muuse waa waa dugsiga sare ee dhahar ee bay heshay waa labiyo sagaashan koob iyo toddobaatan gabadhihii halkaas waa runtii waa gabadhi ugu sarreysa halkaas soo gasha qofka sideedaad waa cabdirashiid deeq cabdi waa cumar samatar ee weeye labiyo sagaashan dhibic saddex iyo afartan qofka sagaalaad waa xabiib cabdi bootaan diiriye waa gambool waxa weeye labiyo sagaashan dhibic saddex iyo afartan boqolkiiba siciid cali muuse waa qofka tobnaad iyo qofka hoose labadaas tobanka toban iyo koob iyo toban baa isku dhibco ah saasay u yimaadeen koob iyo tobanka marka qofka tobnaad siciid cali maxamed ciise waxa weeye eebuu helay labiyo sagaashan dhibic sagaal iyo labaatan qofka ugu dambeeya waa la mid alwaaxa qofka ugu dambeeya koob iyo tobnaad oo isla toban weeye halkaasu waa cabdikariim ismaaciil cabdi shabeel waxa weeye dugsiga sare ee dhahar waa labiyo sagaashan dhibic sagaal iyo labaatan labadaa qof oo ugu dambeeya isku meel bay heleen runtii halkan marka waxaan halkan uga soo jeedinayaa iskuulladaa tobka ardadoodu gashay halka salaan iyo hambal yaan uga soo jeedinayaa ardada gashayna salaan iyo hambal iyo iyagoo waalidkood iyo macallimiintii wax soo bartay oo dhan hambalyo iyo salaan baan uga soo jeedinayaa waxaan marka number one ku boorinayaa dhammaan bahda waxbarashada ee puntland waxaad qabateen shaqo aada iyo aada u fiican waayo ardadaas arday lala soo dadaalay weeye waxaan ina leeyahay warkii maanta meesha laga sii daayay waad arkayseen dugsiyada sare waxaa la rabaa sanadba sanad kasta dambaysa ardadu inay kasii fiicnaato ayaan hoos u dhicin bogaadin iyo hambalyaan anigu ina leeyahay ardadana dhammaan waxaan leeyahay guul iyo horumar baan u rajaynayaa waxaan kaloo ardada u rajaynayaa in tacliinta lasii wado waayo maanta tacliintii guud baad barateen say gaar u noqoto inaad tacliintiina halkaa ka sii wataan